aad ba umahadsan tahay ismail saad la socotid magaalada montreal waddanka canada waxaa waxaa xarun waxaa degan oo xarun xarun tahay hay-adda acawa la yidhaahdo hay-addaas oo ah hay-adda duulista hawada caalamka u n ka ay leeyihiin oo ka tirsan u n ka sanad walba waktigan oo kale ayaa waxay qabtaan shir shirkaas oo loo qabto wadamada xubnaha ka ah ururka oo dhan wadamadaas soomaaliya iyo waddan walba adduunka waa ka tirsan yahay sida u n ka oo kale loo tago shirka unga ama general assemblyga ayaa loo tagaa montreal waxaana taga dadka shaqada ku leh ama uxilsaaran ama ka shaqeeya arrimaha hawada iyo duulimaadyada marka shirkaas ayaa jiray maadaama soomaaliya hawada soomaaliya ay acawo ay hadda ay tahay dadka gacanta ku haya in aan meesha tagno oo lala xaajoodo oo sidii intii ugu dambeysay ee lasoo qalabkii qaar badan baa la geeyey soo wareejintii aan uga wada hadalno ayaan meesha u tagno waxaa loo wareejinaya magaalada muqdisho howlgalkii maamulidda hawada waa la wareejinayaa wareejinta process weeye processku qalabkii la isticmaala in la geeyey wey qalabkii inta badneed waa la geeyey oo la socotaana malaynaya kii saadaasha hawada iyo kii kale oo satellyadii waa la geeyey dhismihii waa dhamaaday waxyaalaha yararkaa ka dhamaan waa la dhamaystiri doonaa marka qalabka la xiro oo la dhamaystiro waa dhamaatay markaas xamar baa laga maamulaya goorma ayaad dadka u sheegi kartaa xilliga aad leedihiin howlahan qabyadaana waa la dhamaystirayaa si rasmi ana maamulka hawada sare ee soomaaliya waxaa looga hirgelinaya magaalada muqdisho wax badan ayuu saad la socotay arint arrintan soo socotay sagaashan iyo shantii ayaa la keenay xafiiskii laga maamulayay hawada soomaaliya magaalada nairobi hadda sanadkan aan ku jirno iyo iyo sanadadii ka horreeyay runtii madax badan oo soomaaliya isku xigigtay oo ra-isul wasaareyaal iyo wasiiro iyo madaxweyneyaal leh ayaa dhammaantood qof walba oo xafiiska yimi wuxuu rabay in arrintaa la dhaqaajiyo oo lasoo raro mudday qaadatay marba meel baa lasoo gaarsiiyey hadda intaan safaaradda yimi xafiiska nairobi laysoo magacaabay waan yaro dardergelinay waxaan xoojinay inaan priority-ga aan siino sababta way qarannimadii soomaaliya qayb weyn oo kamida wey in hawada soomaaliya maamulkeeda waddanka la geeyo waxyaalaha yarar oo marka qalabka kamida ayaa dhiman intaas waktiga ku iman karo waxaan rajeynaynaa bishan soo socota november ayaa combanigii xiri lahaa iyo hawlihii sidii loo xiri lahaa looxan ma aha alaab la iska xiraayo waa nidaam dhan isku xiran oo cilmi badan u baahan ayaa dhamaystira aan rabnaa inaan dhamaystirno haddii aan laydmo marka waa bushgaraynaynaa waa wadaynaa waxaan ku rajooweynaa si ugu dhaqsaha badan oo wakti gaara bixin karin hadda in intii badnaan qalabkiina yaallo waxa yare dhamaystirana sida ugu dhaqsaha badan aan rabna inaan ku dhamaystirno muhiimaddan aan saarayno inaan wixiina shaqadiina qabanno safetygii air safetygii iyo duulimaadka hawada iyo aan arrintaasna saamayn ku yeelan oo shaqadina sideeda u socota waxaa jiray muran hore idinka dhexeeyey somalilan oo kale oo dabcan ay tix raacaysay shir hore oo madaxda soomaaliya ay la gashay in maamulka hawada sare la geeyo magaalada hargeysa murankaas isaga waxba ku dambeeyey wallahi arrintaas waxaan u daynayaa madaxda dowladda waa arrimo siyaasadeed anigu siyaasi maysaad la socotid oo diblomaasi baan ahay shaqada lay diran waxa weeye in xafiiska nairobi yaalla gudaha waddanka lagu soo celiyo marka arrintaas waa arrin siyaasadeed iyagaan u dhaafay insha allah laakiin sacaad safiru waxa weeye inta kastaad diblomaasi tahay haddana caqabadaha taagan bay kamid ahaydee hor taagnaa in si rasmi a loo wareejiyo diblomaasi adigoo ah ma isla soo qaadeen mas-uuliyiintan qaramada midoobeo kale in arrintaas iyadoo caqabadaas taagan tahay weli howlgalku uu xamar loo wareejiyo wallahi arrimaha soomaalida dhexdeeda ah wadahadallada u socda dowladda federaalka ee maamulka somalilan iyo waxyaalaha internalka ah qaramada midoobey iyagu soomaaliya memberka iyaga shaqa u taalama iyagu dowladda federaalka ee soomaaliya oo memberka un-ka ayay la diilgaraynayaan iyaga ayna kala hadlayaan sababtan ula hadlaya u joogay meeshana sidaa way montreal u yimi waxa meesha yaalla waxa weeye waxyaalaha wadahadallada soomaalida dhexdeeda ee siyaasadda ah qodobkan qodobo badan oo laga wada hadlayo kamid ah soomaalida markay heshiiso waxay ku heshiiso aan sugno haddii muqdisho la geeyo haddii baladxaawo la geeyo haddii meelka hargeysa la geeyo meeshii la geeyo qalabkan la geeyo waa dhul soomaaliyeed dowlad kamid ah jamhuuriyadda soomaaliya meeshii la geeyo iyo meesha kale waxay u taallaa iyaga marka iyagaan u daynana insha allah iyagaan ugaan gaaraya waan gartay way caddahay taasi haddaynu taa intaa kaga tagno adiga laftigaagu waraysi aad xilli hore bixisay waxaad walaac kaga muujisay shaqaalaha soomaalida ee imka leedahay muqdishoa loo wareejinayaa ee u shaqaynayay acaw shaqaalaha waxaadna dhaleecayn usoo jeedisay xilligaa hay-addan maamulaysa oo kale ma ka wada hadasheen mas-uuliyiintan aad iminka is aragteen waxna ma isla meel dhigteen runtii arrintaa shaqaalaha dadka soomaalida ah weli ma dhammaan markaan hawshooda galnay dhowr bilood ka hor lacag fiicana lama siinayn sharcina ma lahayn xuquuqdoodana runtii sidii la rabay dad bini aadan oo shaqaalaha loolasida loo dhaqmay ma ahayn si rasmiya oo wanaagsan arrintii markaan galnay qaybtii ugu horeysa ahayd in mushaharka loo kordhiyo shaqaalaha waa loo kordhiyay boqolkiiba dhowr iyo todobaatan iyo qof kasta loo kordhiyay bilo hore iyo muddo hore ay shaqaynayeen dib baa inta badeed loogu celiyay lacagtoodii iyadoo saas tahay haddana waxaa meesha yaalla weli oo taagan dhinacii sharciga weli ardaynimada ay ku shaqeeyaan marka shalay waan kala hadlay waan la hadalay runtii secretary generalka xogayaha guud ee ka waan la kulanay waxaan la kulanay directorka haysta qeybta technicalka oo projectigan hoos yimaado waxaan la kulanay east and central africa bariga bartamaha africa ninka xukuma hay-adda waa ka wakiilka wa qodobkan ah xuquuqda dadka shaqaalaha soomaaliyeed in la ilaaliyo in sharci fiican loo sameeyo in lacagta loo kordhiyo xuquuqda rasmiga ee qof kasta oo shaqaale leh in la siiyo taas waxay ahayd waxyaalahan ku bilaaban wada hadalkayga shalay intaan markaa kasoo gudubno waxaan kaloo isla garanay in intii laga fikeri lahaa dadkan in maalin walba la keeno kenya waraaqa loo raadiyo in arrintan ba aan u baahnayn balse dadka shuucan xamar lagu celiyo soomaaliya la geeyo qofkii dibadda training aaday u aada laakiin aan laisku qabsan mar dambe laga wada hadlin in dadkan sharci loo sameeyo laakiin inta ay joogaan mashruucu wareegayo inay dadkan sharafna ku joogaan lacag fiicana la siiyo sharciga iyo deganaanshiya saxda aha loogu talagalna la siiyo